من روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala fain tashaaraka hadday wadaagsadaan arraawi raawigii iyo waman ruuxii rawaa uu wariyey canhu xaggiisa uu ka wariyey ma ay wadaagsadaan fii amrin amar ay wadaagsadaan min alumuuri umuurtii ka mida almutacalliqati ku tacalluqaysay biriwaayati xagga waxwarinta iyo riwaayada ku tacalluqaysay mitla sidni da-diiba weeyo waa laba ninoo isku da-a labadan wax kala warinaya waluqiyi la kulankii weeye wahuwa luqiyiguna alaqdu can ilmashaayikhi sheekhadii wax laga warinayay weeyaanbe fahuwa kani annawcu nooca weeye aladii yuqaalu lahu lagu magacaabo riwaayat laqraan riwaayat laqraan balcashirka saaka waxa uu sheekhu inoogu bilaabayaa ama inooga bilaabmayaa nooc anwaacda xadiidka ka mid ah oo inta badan xagga asaaniidda mabaaxisteeda weeyaane riwaayatulaqraan la ydhaah kolleyna kitaabka sheekhu wixii anwaacee culuumulxadiis waa dee inuu noqdo mid shaamilo oo wada shamlinayo o lagu wada sheego taas buu sheekhu uga dejiyay ama uu qaradkiisu yahay sian horeba usoo maray anwaacdan imakaan arkayna iyo dee kuwii horebana inta badan dee marka la joogo kutubtan musطalaxaana mabxas bay ku leeyihiin lagaga hadlo amsiladood iyo bal tacriifkood iyo waxyaalihii ku tacalluqsanaa la sheego kutub gaaro iyaga loo khaas yeelay oo tatabuceed iyo raacraaceed iyo bal jusiyaadkeeda dhammaynteedba ma intoodii badnayd sheegitaankeedba lagu khaas yeelo u gooniyana wax bal markaa maanta madbuuca iyo waxaan madbuuc ahayn kuwa lahayo iyo kuwa aan lahayn oo dee kutubta aan lahayn kaba mideen la helin intaba way leeyihiin laakiin mu-alafaad u gaaray culimmadu ay ugu cinaayoodeen oy aada ugu taam yeeleenba markaa riwaayatulaqraanna waxa uuna yidhi oo sheekhu inoogu tacriifiyey waa laba nin oo adugu ama da' wadaagsaday oo xaggii da-da wax siyaasa aan ku kala weyneyn ama xagga marka la eego culimadan ay iyaguba wax ka aqristeen iyo axaadiista ka maqleen ay la kulmeen kuba siman oo ninkan uu maanta waxa weeyaan kani dadka uu la kulmay kanna waa la kulmay ama kuwa nudaradooda ayuu la kulmo adigu xaggaas bay wadaagsadeen mashaaikhdii la kulankiisii qaalibanna dadka da iyagu iskaga dhowideen mashaayikhna way soo wada gaadheen oo way la wada kulmeenba waa suurtagal labadoodu ina xagga dalabka iyo cilmi doonka ku kala horeeyeenoo labadnoo isku da-ideen in mashaayikhdii uu la kulmay ka kale aanu laba kulmin ee laakiin sida badan ee qaalibkaa dee xaggaasna way iskaga dhow yihiin bal haddaba hadday dhacdo uun laba maanta nin oo saas wax iyagu wadaagsaday umuuraha riwaayada oo xaggii da-dii iskaga dhow oo mashaayikhdii la kulankeedii iskagaba dhow ama iskagaba mid ih midkood kii kale wax ka wariyo dee qaaliban waxaa dariiqa badnaayeed labadaasi inay isku laba rafiiqon weeye labanoo isku xera ama taa weeyo dhexdooda inaanay wax kala warinee sheekadooda ay mid kastaaba sheekiisa uu kaba wariyo ee labadii nine saasaad hadday dhexdooda wax kala qaataan wax kala wariyaan waxaa lagu magacaabaya riwaayatulaqraan waa dad rufaqaa ama qariinaa asxaab ahaa wixii ay kala qaateen ay kala wariyeen ayay noqon oo taas baa riwaayatulaqraan lagu magacaabaa bal markaa muxuu ihi fain tashaaraka hadduu wadaagsado arraawi raawigii iyo waman ruuxii rawa uu wariyo canhu maanta waa ninkan uu maanta wax ka warinaya xadiidkan sheekhaba ugu ah fii amrin amar ay wadaagsadaan min alumuuri umuurtii ka mid ah almutacalliqati ku tacalluqaysay biriwaayati waxwarinta wax la wariyo ku tacalluqaysay misla sinni sida da-diiba weeyo isku da- yihiin ama ay isku dhow yihiin xaggii da-da waluqiyi la kulankii weeyo wahuwa luqiyiguna alakhdu qaadashadan iyo werintan can ilmashaayikh wax laga wariyo xaggii mashaayikhdan dee ayayay la wada kulmeen oo ninkan sheekhada uu ka warinaya ka kalena waa soo gaadho isna waxbaa ka wariya ama dee soo gaadhiyo waa suurtagal bayd inuu wax kaba wariyo fa huwa kaasi annawcu nawca weeye aladii noocoo yuqaalu lahu lagu magacaabo riwaayat laqraani riwaayatulaqraan la yidhaah liannahu maxaa riwaayatulaqraan loo yidhi liannahu xiinaidin markaa ninkan raawigi ee ka warinaya nin kale oo qariinkiisii xiinaidin markaa kol haddii xaalku sidaa yahay oo dee uu da-dii ama ay isku mid yihiin luqayigii ay iskuba mid yihiin ama ay wadaagsadeen taas yakuunu wuxuu noqonayaa raawiyan mid ka warinaya can qariini ninkii rafiiqiisa ahaa saaxiibkiisa ahaa qariinkiibuu kaba warinayaayo waa mid isagii la siman oo dee waxa weeyaan isagii sheekha uu ka uga soo warinaya uu isagaba naftiisa waa ka qaadan karayey waa la kulmi karayay oo taas inuu isagii la siman buu wax ka wariyo riwaayatulaqraan baa la yidhaah kollaynayn faa'iidadeedu bal masalan waa sida dee caaisho oo abi hureyre ka warisa ama abi hureyre caaisho weliba nooca dambe khaaskay taasi noqon doontaay faa'iidada weyn ee meesha ku suganna waxa weeyaane tan ruuxu fahamka uu tan fahmee uu garanayo riwaayatul aqraan inay jirto oo ay dhacday suurtagal inaanay ahayne dad iyagu aan iskuba dabaqaa oo umuuraha aan ku kala tagsanayn xaggii mashaayikhda warinteedii iyo da-dii iyo inay dhexdoodana wax kala wariyaan horta markaa ruuxu dee taas waxaa lagu ogaanayaa oo dee ruuxii uu kuba fahmaya hadduu tan garto ama kaga aamin noqonaya isagoo u maleeya dee ziyaada sanadkii inay ku sugan tahay taas buu kaga aamin noqon oo masalan kasoo qaado waxaad aragtay xadiis abi hureyra warinayo abi hureyrana uu caaisho ka wariyey caaishana ay nebigii ka warinayso waana aqraan maanta oo dee waa kaasoo waa labadii saxaabi ruuxu waxaa dhici karta inuu u qaato meeshan inay ziyaada jirto labadooda mid zaa'id yahay ina isba rasuulku ka warin jiray iyadna rasuulkay kaba warin jirtee zaa'id oo taas ay tahay ama se labaduba xadiidka ay wada wariyeenoo halkan la leeyahy can abi hurayrata can caaishata cantani inay taxriifba tahayo dee xaqa meesha uu ahaa mase sawaabkii wow in la dhigo oo la isku cadfayo labaduba xadiidka wadaagsadeen oo la yidhaaho can abi hurayrata wa caaishata can inabiyi sala allahu calay wasalam taas baa ruuxu uu qaadanayaa u malaynay laakiin marka uu ogaado riwaayatlaqraan iyo dee jiritaankeediyo inay dhacdo iyo weliba si badan ay uba dhacdiyo arrinteeda uu og yahay wuxuu ka nabadgelayaa dannigii uu malayn lahaa ziyaada sanadkii inay ku sugantaho labadooda mid ziyaado yahay dannigii uu malayn lahaa cantani inay taxriif batoo meesha ay wow xaqeeda uu ahaayo way ka wow ka soo bedelantay umuuraha caynkaasa ayuu kaga nabadgelayaa kaga badbaadayaa bal markaa taas oo kale bal ayuu bal oo markaa waa faa'iidada garashada halka la garto waa noocii hore kaasi wayaqrawaa hadduu wariyo kullun mid kastoo minhumaa labadii qariin ka mida ilqariinayn labadaa nin ee ama labadaa raawiya da-dii iyo luqayigiiyo waxaa wadaagsaday can ilaakhari ka kale uu ka wariyo fa huwa kaasi almudabaju kii la qurxiye weeye ama mudabaj weeye ama bal taas wahuwa isagu akhasu waa ka khaasan yahay min alawali ka hore uu ka sii khaasayo waa nooc kii hore kaba mid aho fa kullu mudabajin mudabaj kasta aqraanun aqraan weeye walaysa kullu aqraanin aqraan dhammaantiina mudabajan mudabaj ma ahaanin oo markaa muxuu leeyahay bal riwaayatulaqraan waa taa guud ee laakiin qeyb riwaayatulaqraan ka mida ayaa jirto nooc gaar ah oo mudabaj culimmada ay kuwa magacaabeen mudabaj ay ku magacaabeen bal macnihiisana dee musayan baa nimanka ku laqbeeye mar damba haddana waxay noo soo noqon doonaan taa kaba duwan oo xagga waa kelimadan maxaa laga soo qaatay ama ishtiqaaqeeda uu yahay taasoo culimmada dee barhkood tawjiihoodu tan hore u ahaa ee nimanka ku laqbeeyey oo markaa maxay tahay labadii qariin ee makaan soo marnayn ka soo mar soo sheegnay ee xaggii akhdgii mashaayikhda ama la kulankoodii iyo da-dii iyo dee iskaga dhowaa ama wadaagsaday taas haddii midkood mid uun ka wariyo laakiin ka kale aanu kan ka warin waxaa la yidhaha riwaayatulaqraan waa taa imika inoo soo sheegay laakiin hadday dhacdo kani inuu kan ka wariyey kii markii hore laga warinayana iyadna axaadiis kalu kan dib uga wariyay u jirto mid kastaaba ka kale uu ka wariyey labadoodu waa isku noqnoqdeen kanna kan waa ka wariyey kan kalena kan waa ka wariyey masalan abi hureyra caaisho ka wariya caaishana abi hureyre way kaba warisay suuradaa waxaa lagu magacaaba waa nooc riwaayatulaqraan ka mida laakiin uu kasii khaasan yahay oo waa nooc gaar ahaaneedoo mudabaj baa lagu magacaabaa oo markaa waa qeyb riwaayatulaqraan ka mid oo riwaayatulaqraan ee haddii labadooda miduun ka kale uu ka wariyo laakiin ka kale aanu isaga ka warin riwaayatulaqraan waa la odhanayaa haddii labaduba ay kala wariyeen mid kastaaba kale wuxuu ka wariyena riwaayatulaqraan way tahaye laakiin maxaa ay dee lagu sii magacaabaya waa qayb riwaayatulaqraan markaa ka mide mudabaj ayaa lagu magacaabaya waqad sanafa waa alifayo addaara qudniyu daara qudni fii daalika waa xaggan tadbiijka ama mudabajka kitaab buu dejiyey isagaana magacan kuba magacaabay oo waxa weeye in imaamka daara qudni cali bni cumar ee xaafidkii casrigiisii ahaa qarnigii afraadna dee waaba xaafidkii ninkii uguma laha waqtigaa xaafid addunya fii waqtiiba ahaa ayaa kitaab buu alifay kitaabkii adugu waxa weeyaan magaciisa almudabaj baa la idhaha magacan sababa kuba magacaabay ee xaafid ibnu xajariyana iyo qolooyin kalena kitaabkaa way arkeen oo waxbay ka soo naqliyaanbo kutubtooda waxau kaga mid yahay masaadirta kutubtooda walow la arko haddii de imaka aynaan ogeyn meel ayn la madbuceeyo ama in laba hayo in kale markaa wuxuu dejiyey kitaab uu kaga hadlayo qolooyinkii iyagoo isku isku dabaqo ah isku waqti ah dhexdooda wax kala wariyey weliba riwaayadooda isku noqnoqotee mid kastaaba ka kale uu kaba wariyey ayuu kitaab u dejiyey waa noocan dambe ayuu u dejiyey culimaduna allaha ka raali adee waxyaalahan dee aad bay u tatabuceen oo waxaasoo dhamina waa xadiidka rasuulka adeegid ay u adeegayaan ay u khidmaynayaan si aan labsi u iman si aan waxyaala markaas dee akhda iyo waxyaalahaas aanay u dhicin si looga nabad galo arrin aan dee waaqaxayn in inuu jiro ama loo maleeyo oo kale ayay aad jus-iyaad aada u fara badan bay kutub u gaara ku khaas yeeleen ay ku tatabuceen ay dee amsiladiisii maaha amsilo un kitaabka imika misaal ubaan meelaha ku helaynaa kutubta mustalaxa ee laakiin iyagu waxay jireen riwaayaad ahaa ayay dee tatabucayaan oo ama ay dhammaynayaan ama ay ku dhowaanayaan inay sooba dhammeeyaan wasanafa waa alifay abushaykh alasbihaniyu waa imaam kale cabdillaahi bni maxamed la yidhaaho kuyadiisana aad mashhuur ugu abushaykh alasbihaniyu magaalo eeraan ku taalla weeyo asbihan dee imakaba weli waa jirtaa bale waa magaalo weyn oo la arko ma laha sanadana looba aqoonsanayo filade kolle caalamulislaami kalba magaalay qaataan oo la yidhaah waa magaaladii saqaafada waxa weeyaan sanadaas inay sanadan iyadaba noqon asbahaan iyo asfihaan labadaba ba iyo fa culimada loo nisbeeyo waa isla midun waa magaaladan uun oo ba iyo fadu labaduba maha laba magaalo ma kala ahaa asfahaan waan arkaynaa rag alasfahaniyu alasbihaniyu markaa magaalo keliya un haddaba magaaladaasaa loo nisbeeyey isna wuxuu alifay fi ladii qablahu kii ka horreeyey oo sheekha cabdullaahi ibnu maxamed la yidhaha abusheekh ibnu xayaan ayaa wuxuu dejiyey kitaab uu kaga hadlayo isagu riwaayatulaqraan eeg nooca khaaska ee sii khaaskaa daaraqudi baa kitaabkiisa u dejiyey mudabaj uu ku magacaabay ama riwaayatulaqraan guud oo masalan eeg midkood baa kii kale wax ka warinaya ka kale ayaanu isaga dib wa ugaba warininbe taasna qaybaheeda iyo adigu baltaa waxaa kitaab u dejiyey ku ururiyey juziyaadkeed iyo amhiladeedana aada ugu tatabucay sheekha abusheekh la yidhaha alasbihaniyu waidaa rawaa hadduu wariyo asheekhu sheekhu can tirmidi ninkii xerowgiisa ahaa uu wax ka wariyo sadaqa waxaa ku rumoobaya taasi ana kullan mid kastoo minhumaa labadooda ka midi yarwi inuu warinayo can il aakhari ka kale uu kaba warinayo ee fahal yusamaa mudabajan miyaa lagu magacaabayaa mudabaj fii baxsan tin taradud baa ku sugan ama bal in la tatabuco oo aada loogu fiirsado laakiin waظaahiru la sida daahirka inaan lagu magacaabin wey oo wuxuu leeyahay waatan inoo soo sheegay laba raawi oo dee aqraan aha midkood hadduu ka kale ka wariyo kii markii hore laga warinayana isagu kan kale uu wax kale kaba wariyo in mudabaj lagu magacaabayo hadday dhacdo nin sheekha ninkii tilmiidkiisa inuu wax ka wariyo dee sheekhi waabanta waa kan wax ka wariyey tilmiidkuna waaba qaalib oo dee waaba tilmiidkiisii waxyaalo badan buu kaba wariyey marka mid kastaaba kii kale waa ka wariyey taa mudabaj miyaa la odhanaya eeg ina way taallaa riwaayadii labada dhinacba sheekhi waxbaa ka wariyey tilmiidkiisii tilmiidkuna wax aada ugaba badan buu sheekhi kaba wariyey riwaayo labadii jaanibba ay isku noqnoqdeen way taalaaye iyadana mudabaj miyaa la odhan wuxuu leeyahy taa horta taradud baa ku sugan ama in la baxsiyo aada loo hubsado laakiin sida daahirkaa may lagu magacaabi maayo suuradan inkastaba riwaayadii labadii dhinac ha jirtee laguma magacaabayo waayo liannahu kani min riwaayati alakaabiri can ilasaaqir waa nooc inoo dambeeya oo dee dadkii waaweynaa waxyaalihii kuwa iyaga ka yaryar ay ka warinayeena waa noocyadna ay dee ku khaas yeeleen nooc ahaan riwaayatulakaabir can ilasaaqir weeye oo dee aimada qaarkoodna qaybo jus-iyaadka tan soo hosgeliya kamida ay kutubu dejiyeen waana inoo soo socotaa bal marka wuxuu ihi oo wuxuu leeyahay tan inkastaba riwaayadii labadii dhinaca jirtay laakiin dadkani haddee aqraana maaha haaliban aqraan maaha da-dii aqraan kuma aho luqayigii mashaayikhda aqraan kuma aho waxay noqonaysaa nooca kale ah riwaayatulakaabir can ilasaaqir ayay noqon eh oo riwaayadii dee tilmiidkuna sii caadiga ahayd bay ahayd laakiin sheekhu warintan uu ka wariyey tilmiidkiisa maaha inay tadriij tahay waa baab riwaayatulakaabir can ilasaaqir oo taasi gooniya oo dee mabxas gaara leh sidaa daraaddeed laguma magacaabayo mudabaj waxaan lagu magacaabaynaa watadbiiju tadbiijku ma'kuudun waxaa laga soo qaatay min diibaajatay lweji wejiga labadiisa diibaajo waa labada dhaban ee wejigu leeyahay ayaa dee diibaajo lagu magacaaba ayaa laga soo qaatay marka waxaana loo dee diibaaja dee wejiga diibaajatay lweji labajiga labadiisa khad fayaqtadii wuxuu keenayaa ishtiqaaqan macnihii luqada iyo dee macnaha istilaaxna calaaqunba kaba dhaxaysee laba macnood calaaqa asal ahaan lahayn layskuma kala qaatee taasi waxay keenaysaa an yakuuna dalika inuu kaasi noqdo riwaayada meeshan magacan yeelanaysa mustawiyan min aljaabiyayni mid siman labada dhinacba ka siman sidaa dee labada dhaban aanay kala waaweyneyn oonay kala dhaadheerayn markay umuuruhu ay caadi yihiinna ay siman yihiin saas oo kale ayay noqon oo dee halkan markaa labada nin riwaayadoodii wax siman maaha waa labadinoo kala duwan bal markaa falaa yajiu fiihi hadaag ma imanayo noocan mudabajka kan ah riwaayatulakaabir can asaaqir laftaygu mudabajka markii hore musayan baan idha waa sida dee culimmada qaarkood ay doortaan oo waxa weeyaan tadbiij oo kale dabaja oo macnaa zayano markaa waa mid la qurxiyo dee waxaa lagu qurxiyeyna dee inta badan qaaliban riwaayaadka waxay ahayd in shaksigani shaksi kaba roon uu kaba wariyo markii imaka tani ay dhacday oo kale wax tasdiin riwaayadii u keenaysa ama iyada tan oo kale xaafidna xajar sida isagu doortay waa ka sheekhiisii iyo dee qolinta hore ay doorteen macnaha hore ama ishtiqaaqa hore waxaabay dee lagu mlaqbaynaya markaas fawal mudabaju waa ku siman waa simana weeye waa mid siman weeyaan oo haddii la idhaha waxa dee akhdigiisa iyo tasyiin ma aha halka laga soo qaatay waa tadbiij oo ama diibaajatayulwejiba asalba u ah diibaajatayulwejina waa labada khada ama labada dhaban iyaguna waa isqaabilay ama way siman yihiinba saas oo kale labadii raawi maanta ay u siman yihin da-dii bay ku siman yihin luqiyigii bay kuga siman yihin tan baa loogu magacaabay markaa mudabaj wixii laba raawiya sidaasi ay dhexdooda isku noqnoqdaan iyagoo kala warinaya marka wax noqonayaa kii sinaaba wain rawaa hadduu wariyaa raawi raawiya caman shaksi ka wariyo huwa shaksigaasi duunahu isaga ka hoos duunkii ah oo dee kaba hooseeya ama kaga hooseeya fi sinni xaggii da-dii aw iluqiyi la kulankii mashaayikhda qaaliban waana wax islaazimo kuwan aw fi lmiqdaari ama xaggii rutbada waa cilmigii iyo mansiladiisii aqoontii fahaada kaasi fahaada nawc noocani huwa riwaayat lakaabir can ilasaaqir waxaa la yidhaahaa iyadna alakaabir can ilasaaqir baa la riwaayat alakaabir can ilasaaqir waa anwaaco intuba waa mabaaxisii sanadka waxyaalahan inoo socdaana mabaaxisii sanadka ayay noqon dee imaka tanna amsilo badan laynooguma yeelayo tacriifkooda haddaan ogaano kolley waa wax iska waadexo sucuubadii abwaabtii hore ay lahayd ama xaggii qumuudkii ay lahayd waxyaalahan male waxyaalo iska waadixa iska daahira ruuxiinu ogaado waxayin tacriifkii ogaado bal markaa hadduu hagaag u fahmaa tacriifka misaal sidaasa uma sii baahna markaa wuxuu leeyahay sheekhu tanna haddii bal imaka nin baa wax warinaya ninku ka warinaya waa nin isaga kaga hooseeya xaggii da-dii oo ka da-yar oba sheekhi tilmiidkiisii ka wariya waa sax adigu labaninoo kala weyn baa kii weynaabaa kii wax ka warinaya luqayigii oo ninkani marka la eego waa nin mashaayikhda uu la kulmay dee iyo kan kale wax ka warinaya maanta aanu la kulminoo xaggii akhrigii iyo luqayigii mashaayikhda qaalibanna siniga ayay taasi calaaqo laba yeelanaysaa ayuu kaga hooseeya waxbuu ka wariyay oo macnaa nin isagu sheekhada uu soo gaadhay aan sooba gaadhin sheekhada uu wax ka warinaya aan aragba oon wax kaba warin ayuu haddana xaggaa uga hooseeya ayuu wax kaba wariyay ama xaggii miqdaarkiiba weeye miqdaarkii waa rutbadii waa cilmigoo nin caalima ayaa nin kaloo dee cilmi sidaasa lahayd oo cil adigu mansiladiisaasoo kale aan ku lahayn xagga iskuda-a haba noqdeene oo xagga cilmiga kaga hooseeyey ayaa wax kaga wariyey taas waxaa lagu magacaabaa riwaayatulakaabir can ilasaakir ba yidhaahno kolley waana nooca isagaba ihtimaamaan ee tilmaamaysana hidmadoodii caliyada ahayd culimmadu markay wax kaba warinayeeno waxaaba yidhahdeen ninku muxadis dhan noqon maayo xataa yaakuda can man fawqa wa can man mis can man huwa misra wa can man taxta way nin ka sarreeya waa kii dee ama rutba ahaan da ahaan iyo waxyaalaha kaga mudna kii isaga dabaqadiisa waa riwaayadii aqraan kii ka sii hooseeyey ilaa mid kastaba ujeeddadu cilmi halkii uu kaba helayo kaba qaato ee maaha waxa weeyaan ma ma kaamil noqonayaba haddaba taas waxay dhahan riwaayatulakabir can ilasaaqi mihaal ahaan asxaabtii rasuulku waa nin saxaabi hadduu nin taabiciya wax ka warinayo dee qaaliban xaggii da-dii horta weynidii way taal rutbadii baana laakiin maanta taallaa way ka rutbo sarreeyaan oo taa wax ka wariyo waa riwaayatulakabir can ilasaaqi sheekhu tilmiidkiisii hadduu wax ka wariyo ee da-diina waa uga wayay qaaliban xaggii in marka la eego cilmigiina waa kaga wayahay qaaliban oo iyadna waa riwaayatulakaabir can ilasaaqir haddii kaba soo qaado nin waxa weeye aqoon sare leh ee nin aan aqoontiisaasoo kale lahayn hadda cilmiba haba lahaadee wax ka wariyana walow isku da-ba ay yihiin rutbadii bay ku kala sarreeyaan oo riwaayatulakaabir can ilasaaqir oo maalan axmed ibnu xambal iyo cali ibnu madiini iyo cubaydullaahi alcabsi waxay warinta ay wax ka wariyeen walow dee nin musanifaba u ahaa laakiin haddana rutbadooda ma ahayn ama saas oo kale imaam malik oo kale malik ibnu dinaar waxa warin uu wax kaba wariyey waa dee nin zaahid ahaa caabid ahaa cilmina laha sadarka ugu dambeeya wey boqol iyo lixdan sadarka ugu dambeeya dadkii aan dee joogin subxihii adigu intii yar ee rabadaanta ka hordhaysa kaa wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wain rawaa hadduu wariyo arraawi raawi uu wariyo can man shaksi xaggii uu ka wariyo huwa shaksigaasi duunahu isaga duunkii ah oo dee kaba hooseeye oo ka yar fi sinni xaggii da-da uga yar aw iluqiyi ama la kulankii mashaa'ikhda lala kulmayey qaaliban da-dana waa dee wax isku dhow oo islaasima haddii uu ruuxani da ruuxa kale uga yaryahay xagga luqiyiga iyo la kulanka mashaaikhdana waa uga hooseeya un aw fi lmiqdaari ama xagga martabada iyo rutbada uga hooseeyo ugaba yar hadduu kaba wariyo fahaada nawcu nawcan noocaas huwa isagu riwaayatu lakaabiri dadkii waaweynaa waxay warinayeen weeye can alasaakiri kuwii yaryaraa ama asaakirta ay kaba warinayeen oo waxaa lagu magacaabaa riwaayatu lakaabiri can alasaakir oo waxa uu inoo horeyso kan kaba horeeyey labadan shaksiye wax kala warinaya hadday wadaagsadaan umuurahan riwaayada ku tacalluqda wax ka mida sida da-diyo waaba isku da ama xaggaasay iskaga dhowyiin ama sheekhyo ayay la wada kulmeen ama sheekhyo isku dabaqay laba kulmeenoo luqiyigii in noocaa lagu magacaabaya riwaayatul aqraan taas waan soo aragnay casharkii hore ayay kan ka horreeyunbay ugu dambeysay oo bacnaa midkoodka kale uu ka wariyo riwaayatul aqraan baa lagu magacaabaya haddii suuradii hore uun marka midkoodka kale uu ka wariyo kii markii hore wax laga warinayay uu dibkii isaga ka warinayay uga wariyo riwaayadooda isku noqnoqotana oo mid kastaaba ka kale uu ka wariyana waxaanu soo aragnay in lagu magacaabayo mudabaj kollayna fawaa'ida kuwa macrifadoodu ay leeyihiin waynu soo aragnay halkanna wuxuu sheekhu ku sheegayaa raximahu llahu tacaala haddii shaksi uu ka warinayo shaksi uu isagu ka da-wan yahay amase xagga marka la eego mashaa'ikhda la kulankoodiiyo qaadashada wax laga qaatiya taas uu kaga horeeyaba oo dee qaaliban hadduu ka dawen yahayna ninkani dad aanu soo gaadhin buu soo gaadhay dad aanu iyo sheekyo aanu la kulmin oonu soo gaadhin buu wax kaba wariyo taas ugaba wen yahay waa ka wax warinaya ama xagga miqdaarkaba xagga da-dii yaanay kuba markaas saas u kala tagsanaaninbe waa xaggii rutbadii oo masalan waxa weeye dee nin caalima oo xaafid ah ayaa nin kale ha iskuba da ahaadeen ama ha kaba roonaadeen laakiin cilmigiisa iyo xifdiga iyo aqoonta uu leeya aanu laha aanu lahayn ayaa uu wax ka wariyey ayuu wax kaba wariyey taa waxaa lagu magacaabayaa riwaayat اlakaabiri can اlasaqir baa lagu magacaabaya taas riwaayat اlakaabir can اlasaqir baa la yidhaha faa'iidadeeda kolley isagaa inoo sheegi doono mar dambe ayuu sheekhu inoogu sheegi doonaa markaa wuxuu yihi taa horta bal riwaayat اlakaabir can اlasaqir baa la yihaha markaa dee culimadu waa kuwa nooc gaar ay kaba dhigeen sida kuwa horeba anwaac gaar ay uga dhigeen riwaayat laqran iyo tadbiijkii ama mudabajkii kolleyna umuurahani waa umuuro xaggii asaaniida iyo waxaa kuba tacalluqsan aan inuu kuba jirnaa imika inooba socday garashada tan la garta ee la fahmana waxyaalo ama waxa weeyaan baa lagaga nabadgelaya lagaga badbaadaya dandi dee loo maleeyo had iyo goor si ay caadadu ahayd ninkan wax laga warinayo inuu kakale ka mudan yahay halkii loo malayn lahaa oo taasi waxay keenaysaa ruux kasta oo martabadii uu lahaa iyo mansiyadeladii uu lahaa in loo ogaado oo la dejiyo si isaguba sheekhu inoo sheegi doono bal markaa riwaayadaas haddaba riwaayat lakaabir can alasaaqir ayaa lagu magacaabaa kolleyna waxay kaba mid tahay tan dee dadkii muxadisiinta ahaa iyo culimadii wax warinaysay himadoodii sare iyo si aanu ninkani iyagu cilmidoon iyo iyagoo faa'iidada halkay ka helayaanba kaba qaadanayo aanay u odhanahayn dee kan kaa hooseeya ee ama kaa dacyar ama kaa aqoon yar maxaad waxugaba warin oo waxaaba dee kalaamkoodii kaba mid aha ninku muxadis ma noqonayo ilaa uu ka wariyo caman huwa fawqa wa caman mila caman huwa mila wacaman huwa duuna oo ilaa ninkii ka sarreeyay dee xagga ama da ka roonaa ka cilmi roonaa uu kaba wariyo sidii caadadu ahayd way dariiqa caadada ah kii isaga dee qariinkiisa ahaa ee lamidkaana waxay faa'iideen isaga agtiisa ku sugnayn ka uu ka helayo uu ka qaato bal kii kasii hooseeyey ee xaggii da-da uga hooseeyey luqiyigii uga hooseeyey ama aqoonba uga yara ilaa hadduu dee waxyaalo faa'iidaha oo agtiisa aan kuba sugnayn iyo riwaayo uu ku arko uu kaba qaatoon istinkaaf iyo istikbaarima ninkood nin dhan ama muxadisba ma noqonayo bal waa kolley himadoodii caaliga ahayd iyo say uga tegayeen istinkaaf iyo ama istikbaar iyo istilaa waxa weeyaan xagga kol haday ciddii wax u korarsan ay u kordhinaysaba ama ay kaba korarsanayaan ay ka kordhisan karayaan bal taas bay tahay haddaba taa waxaa lagu magacaabaa riwaayat lakaabir can lasaqar kolley intaasna kii horeba waa intii uu hadalku inagaba joogsaday wa minhu noocan waxa kamid ah ay min jumlati hada nooci noocan aan hayne riwaayat lakaabir can lasaqir wa huwa kana noocani akhasu waa ka khaasan yahay min mudlaqi kiisa mudlaq ah oo macnaha riwaayat lakaabir can alasaaqir marka la idlaaqo suurooyin dhowraa soo hoosgelaya suurooyinkaa waxaa ka mid ah oo markaa riwaayat lakaabir can alasaaqir qeyb ka miduu noqonaya uu kasii khaasanaanaya waa iyadii waa riwaayat lakaabir can alasaaqire laakiin dee suurooyinkii cibaaradan aynoo shamlinaysay inoo shamlinaysay ayuu mid kamida yahayoo uu kasii khaasan yahay waxa weeyaan riwaayat lakaabir can alasaqir marka la yska idlaaqay sidaasun laguma daayo oo tan buu uga jeeda oo akhasu min mudlaqe maxaa daba ka mid a wa minhu riwaayat alaabaa'i can alabnaa aabbayaashu waxay warinayeen oy inamadoodii ama awlaadoodii kaba warinayeen waasaxaabati saxaabada riwaayadoodii can iltaabiciina taabiciinta ay kaba warinayeen washaykhi sheekha riwaayadiisii can tilmiidihi xerowgiisii ama tilmiidkiisii uu kaba warinayo wanaxwi daalika wixii la mid ah oo wuxuu leeyahay horta waa riwaayat lakaabir can alasaaqir waa ruuxii roonaa ee adigu bal ruux dee waxa weeyaan uxuun kaga mudnaa ama kaga horeeyey oo kii kaga hooseeyey noocaah ama qeybta waxaas ka warinaya marka waxaa taa kaba mida bal aabi hadduu inankiisii kaba wariyo de waa waa ka weyn yahay da ahaan waa uga weyn yahay kolkol aqoon waaba uga horeyn karaa uga weynaan karaa miqdaar ahaan waa uga weynaan karaa laakiin hortaas lahaan dee da buu kaga weyn yahay hadduu inankiisii ama inantiisii ka wariyo waa riwaayat lakaabir can alasaaqir waana qeyb ka mida uu kasii khaasayo de waa waalid weladkiisii kasii warinaya taasi waa wax guud bay ahaydee tani waa wax sii khaas ah bal taasna way jirtaayo dee cabaas bnu cabdimudalib baa inankiisii fadl bnu cabaas rasuulkii ilaahay inuu labada salaadood musdelifo ku jamciyey waa kaba wariyey oo waxa weeyaan inankiisuu kaba warinayay dee qorooyin kale oo saxaabada kaba mida ama dad kaba dambeeyey kaba midina awlaadoodii ay iyagu dhaleen bay wax ka wariyeen oo ay cilmi kaba qaateen oy kaba wariyeen bal markaa ama masaladaasun aqoontiisaaste ha ugaga aqoon ronaado ha ugaba baahdo ama dee inankiisu nin aqoon sare loo isagu aanu lahaynba haba ahaadee haddaba taasna waa riwaayatulkabir can ilasaakir oo waa nooc isna muhim oo qaybaha tan kaba mid oo weliba dee khaasiyada uu kanisii leeyahay iyadoo inoo dheer tahay faa'iidada ay wada leeyihiin riwaayatulakabir can ilasaakir macrifadeedu waxa ay tahay de hadduu ruuxii aan waxaan laba soconayn tanna u baraarugsanaynin u arko iyadoo laleeyahay rawaa fulanun can ibnihi waxaa dhici karta inuu yidhaha taxriifba weeye meeshaniyo qalad baa dhacayoo dee sawaabku waxay ahayd in la yidhaaho rawaa fulanun can abiihi taasaa badnaydee saas marka laakiin markuu halkan og yahay uu tan wax saa soo jiriya riwaayaad jira inay jiraan uu ogaado inuu u maleeyo taxriif inuu sanadkanba galay oo halkan ibnihii ay maanta taalle abiihii ay ahayd ee qalad ama xagga naasiki kaba yimi ama wuxuun kaba yimi inuu yahay tii baa lagaga badbaadayaad kaga aamin noqonaysaa oo waxaad garanaysaa wax jirta inay tahay inaan meesha taxriif jirin ee dee taasi ee maslo kala duwanna leedahay wax jirana ay tahay oo bal waa xagga marka la eego macrifadan tan la ogaado faa'iidada aan kaba helayno aan kaba kasbanayno ee sii dheer faa'iidadii guud ee ay lahaydba macrifada la ogaadee la markaa aqoon loo yeesho riwaayatulkabir canalsaqr wujuudkeeda iyo umuuraha hadha uu ishaari doono marka waxaa kaloo dee saxaabadii oo taabiciin kaba wariya saxaabadii dee rutba ahaan horta iyagaa dee asal ahaan ugaga horeeya na waa qeyb dee waa riwaayatulkabir canalsaqr tan aan hayno oo macnaa taasna ruuxu dee ma fogeysanayo hadduu iyadana waa faa'iido weyne sanad uu arko saxaabi uu yaqaanay uu taabici wax ka warinayo waxa uu meeshii dee markuu halkan og yahay taas istiqraab iyo istibcaad ma imanayse waa garanayaa wax jira inuu yaho tana ay dhacday haddii kale waxaabuu umalayn lahaa meesha inqilaab ama qalbi inuu yaho las markaa isweydaarteen isweydaarasha ay jirto dee taabicigu yahay ka saxaabi ka warinaysa ee cadadu haddii walowna riwaayaadka ay dee saxaabadu taabiciin ka wariyamanta akhbaar bay isaga badan tahay laakiin way jiraan waxoogaa axaadiisa oo nin saxaabiya intuu warinayo taabici ka warinayo taabicigaasna saxaabi kale ka warinayo saxaabigaasna rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kaba warinayo xaafid alciraaqina kitaabkiisan ataqyiid walyadax ee muqadimada ibnu salaax oo bal markaa waxa weeyaan dee tacliiqa iyo ama sharxiga iyo taqyiidka adigu bal u ah taasin kolley wixii riwaaye halkaa jiray oo waxooga ahaa dee aan labaataneeye kaba badnayn waa soo ururiyaayo uu sheegaayo bal markaasi markuu meelahan kaba hadlayo macnaa waxa weeyaan waa wax jira oo barhkood dee axaadiisa sugan ay kuba yimaadeen nin saxaabi oo taabici wax ka wariyay taabicigaasna saxaabi kale oo xadiidka kaba maqlay oo saxaabigaasi uu yahay kii rasuulka uu kaba warinayay bal way jiraan ma badna waxyaalaha badani waa xag akhbaar iyo umuuro aan axaadiis marfuuc ahayn laakiin axaadiis marfuuc oo labaataneeyaana waa la helayaayo saas iyadana lagu wariyey waa qaybtan aan hayno washekh can tilmiidihina ee iyadna waa tan wanaxwi dalik marka wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wafii cagsihi kan cagsigiisa kasratun badni baa ku sugan oo wuxuu sheegayaa oo cagsigiisa leeyahay riwaayat lakaabir can ilasaakir baan haynay maxaa cagsigiisa noqonaya riwaayat lasaakir can ilakaabir markaa waa dariiqii caadiga ahaa oo ruux inuu ka wariyo dee ruux ka mudan uno ama ka da-weyn ama ka aqoon badan ama mashaayikhda iyo culimada la kulankeeda xaggaa kaga horeeya inuu wax ka wariyo waa cagsigii taa horeen haynay de iyadoo amsilo uma baahnaa taa horea misaalla u baahbaahan oo dee taas ee kasra badni baa ku sugan sababtuna liannahu kan oo riwaayatakaabir anasaqir can ilakaabir taa la yidhah tan dambe huwa isagu aljaadatu wadada weeye wadada weyn ee la maro taas baa jaada lagu magacaabaa jaadada iyo wadadii weeye almasluukatu la marayay ee alghaalibatu haalibka ahaydoo macnaa waa wixii caadigahaa misaaltan uma baahna waa say riwaayaadkuba u badan yihiin oo nin hadduu nin wax ka warinayo dee qaaliba nin ama xaggii da-dii horta tafaawud jiro bal la kulankii mashaayikhda tafaawud uu jiro kaga horeeya aqoontii mal masalan taasi ay jirto ayay inta badan badan oo kaasi waa cagsigiisu kuwani waa amsilo badan haddii xataa lala yimaado waa wax la xasrin karo unoo kooban ee waa yar yihiin kan cagsigiisoo waa tii caadiga ahayd ayaa badan liannahu huwa aljaadatu jaadadna waxaan waa dariiqa waadixa ah wadada cad weeyaane dee roon marka macnuhu waxa weeyaan waa dariiqii qaalibkaa ee caadigaha dadku ay marayeen waa ujeedadu si xagga wax kala warinta sii badnayd de taa weeye markaa taasi way badan tahay wa minhu kolleynoo xamalaa iyo rooneyd xagga in si damaairtu aydiyo ay isugu toosaan wa fii cagsihi in la dambeysiiyo wa minhu ay horeyso wa minhu cagsiga damiirku uma laabmayo ee waa noocii hore riwaayme waa tan caadi tani waa caadi wa minhu kan waxaa ka mida cagsiga ah waa caadiya marna waa ruuxa wariyey can abiihi aabihii wax ka wariyey can jaddihi isaguna awowgii oo macnaa waxa weeyaan cagsigu waa badan yahay waana si guud anwaacdiisii hoose maxaa ka mid noqonaya de halkii tii hore riwaayatulakaabir can alasaakirina soo yidhi oo misaaladii ku daray wa minhu riwaayat laabaa'i can alabnaa tan nafteeda cagsiga ah waxaa kaba ka mid ah oo anwaacdiisa riwaayat labnaa'i can ilaabaa oo inanku ama waladkii oo waalidkii wax ka wariya waa qeybahan cagsiga wilaadee badnayd oo ka mid weliba kaasaa wax khaasa sii leh oo waxaaba kaba mid a kaa wa minhu marna waa ku wariyey can abiihi aabihii wax ka wariyey isaguna can jaddihi awowgii uu ka warinayo ama aabbahan ama inankaaba noqoto kolley suurooyin dhowra ayaaba de ay kuba timaadeen barhkoodii inoo sheegi dooneen oo wuxuu leeyahay kii badnaa wuxuu ahaa riwaayat alasaakir can alakaabir waxaana suurooyinkiisa kaba mida riwaayat libni can abiihi ama riwaayat lwaladi can waalidih ayaaba suurooyinkiisa kaba mida kaa suurooyinkiisa iyo qeybihiisana waxaa kaba mida iyadoo qoysku riwaayo uu leeyu mid wax ka badan kuba leeyo inankii ama waladkii uu wax wariyo aabihii uu ka warinayo isaguna aabihii ama awowgii uu kaba sii warinayo oo qoyskii dee dhowr qoys ka mida ay iyagu dhexdooda wax kala wariyaan taasna waa qeybahan riwaayat alasaakir can alakaabir weliba noocyadooda sii khaaskaa weeye culimadu ta'liif gaara ay ku khaas yeeleen taraajimta taas kulansanaysana ay tatabuceen bal dee iyagoo kolkol damiirka marjiciisu isbedbedelana ay umuuraha xasriyeen oy si fiican ay u idaaxiyeen taas baa adugu kaba mid ah oo wa minhu man rawaa can abihi wacan jaddi daba wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wa faa'iidatu macrifati dalika bal imaka halkan bay ahayd in bal markuu faa'iidadaa sheega dabadeed wafii cagsiya inuu laba yimaado si hadalkii uu isugu xidhmo oo bal waa ka hore ee nooca caamka ah ee ama mee noocaa hore ah riwaayat alakaabir can alasaakir garashada la garto waxa weeyaan faa'iidadeedii waxaa kaba mid ah atamyiisu kala sooc bayna maraatibihim dadka maraatibtoodiiyo rutabtoodii lakala soco walow shaarican dee mucalliqan aan hayaa todamba u kaba dhigayo maraatibtoodii lakala sooco wa tanziilu nnaasi dadkii oo la dejiyo manaasilahum maraatibtii ay lahaayeen oo macnuu waxa weeyaan kolley in waxaa faa'iidadii kaba mid ah bal riwaayat alakaabir can alasaakir qeyb baan soo sheegnay oo waxa ay tahayba xaggan alaabaa can alabnaa faa'iidada inoogu sugan faa'iido guud oo kuba sugan waxa weeye walow mucalliqan aan hayaa ta dambe ayuu imika faa'iidadan ku khaas yeelayaa waxaa faa'iidada guud aan hayna ay tahayba waxa meeshii ku sugan rutbooyinkii dadku ay lahaayeen iyo maraatibtoodii in la kala sooco ruux kastaba martabadii uu lahaa la dejiyo loo ogaadaa taasi way kuba sugan tahay ama ka aqoon badan oo xaggaa kaga mudan uu kaba warinayo dee taasaa markaa kolley dadkii dandigii badnaa uu ama si inta badan loo malaynayay tee la filayay markan riwaayatulakaabir can alasaakirna iyadoo ruuxan wax warinaya ee ruuxan wax ka warinaya kaba mudan yahay bay dhacaysaa ruuxuu kaba mudan yahu si uun ugaba mudan yahay inuu kaba wariyo haddaba haddii aan tan la ogeyn dee waxaa dhici karta in si horun loo haysto ruuxani ruuxan inuu ka aqoon badan yahay ka mudan yahay taa loo qaato halkan se marka la ogaado waxaa meeshii imanaysa ruux kasta mansiladii uu lahaa in la dejiyo oo loo garto rutbadii uu lahaa ruux kastabana in loo ogaado taas baa ka markaa ah ta kuba sugan imika halkan haddii ruuxu xataa dadkan inaysan u kala weyiin ogaana dee waxaa kaloo lagaga badbaadayaa dandigii loo malayn lahaa taxriif sanadka inuu dhacay oo asmaadani ay isdaba martay oo isweydaarteen oo kale taasna waa lagaga badbaadaya lagaga aamin noqonayaao bal faa'iidada taas kuba sugan waa taas amarna an nunzila annaasa manaasilahumna muslim baa muqadimadiisa isagoo laakiin siqata tamriid kuba wariya macallaq ahaan ayuu waxa weeye kuba wariya abi da-uud iyana iyagu walow sanadka inqidaacu kuba sugan yahay iyadu iyagoo m dee sanadkiisa inqidaac yar haba jire laakiin waa wariyaan iyagu iyagoo sanadkiisii intii kala dhammaynaya oo macnaa dadka dejiya ruux kastaba dee martabadii uu lahaa iyo manziladii uu lahaa u ogaada oo dejiyaba waqad sanafa waa alifay alkhadiibu khadiib fii riwaayati alaabaai aabbayaasha riwaayadooda can ilabnaa'i inamadoodii ay kaba wariyeen oo waa dee waa qeybtii riwaayat lakaabir can ilasaaqire tasniifan tasniif buu u dejiyey oo macnaha kitaab mualafa ayuu ku ururiyey oo uu soo baadho kutubta o dhan isagoo kasoo xulaya oo kasoo ururinaya taraajimtii ay ku sugnayd aabbe wax warinayo inankiisii kaba warinaya taas ayuu kitaab uba dejiyey dee waxa weeyaan bal taas oo riwaayatulabaa can ilabna oo waa qeyb riwaayatulakaabir can ilasaakir ka mid oo waa kii inalahaa wa minhu alaabaau can ilabna ay riwaayatulaabaai can ilabna taas bay ahayd markaa taas mualaf gaara ayuu u dejiyey oo ooyi balkaa in la hayaba maanta wa afrada waa gooni yeelay waa khadiibe juz-an juz ladiifan dabeec fudud weeyaan oo aan weyneyn ladiif ah fii riwaayati asaxaabati can ataabiciin saxaabadu waxay wariyeen taabiciin ka wariyeenna juz ladiifu ku aa waan soo ogaanay khadiib amwaacdan xadiiska inta badan inuu u dejiyey mualafaad gaar horena hadalkii dadkaba soo xaafid ibnu xajar waan soo aragnay kitaabowgiisii ee uu kullu man ansafa calima ana alxadisiina bacda alkhadiidi ciyaalun cansubi nin kastoo aan tacasub iska ilaaliya oo tacasub ka dhe insaaf oo dee ruux kastaba xaqiisii dee isagoo marinayo oon tacasub uu tacasubayo diidmar wuxuu diidan yahay wixii uu xaq lahaa aanay ka qarinayn kana lenahayn wuxuu garanayaa muxadisiintii khadiib ka dambeysay inay kutubtiisa kuwa ictimaadsanayeen waayo anwaacdan guud aynu hayno inteeda badan mid kastaba mualafka oo markaa ku tatabu ayuu dejiyey mualafaadka ka gaarkee anwaacda loo khaas yeelayaana faa'iidada ay leedahay iminka halkan waxaan aragnaa un tacriif haddii lasoo dhaafana kutubta qaar dhowr misaal baad ku arki kitaabkeenuna dee waaba amsilo saasnaka noogumaba sugnaa de bal wixii ka roona dhowr misaal laakiin isticaad ma jiro ay wixii dhammaynayaan haddiise kitaab gaara noocan lagu khaas yeelo bal walow dee kolkol meelaha waxyaalaha aada u sii badan xasrigu uu adkaanayo dee aan la wada dhammayn karahayn haddana majmuuco weyn ama intii badnayd baa laga sheegayaa wixii meeshan jiray oo bal markaa wuxuu soo ururinayaa sanadadii taas wuu soo ururinaya maxaa kaloo juz ladiifa waayo waanay badnayn tani siday kuwani kale u badan yihiin baanay u badnayn waataan leenahay axaadiisu maba badnaa wixii ay saxaaba wariyeen inay taabiciin ka wariyeen ayuu ana oo ladiifoon saa usii weyneyna u gooni yeelo ku khaas yeelay labada qayboodna riwaayatulakaabir can ilasaaqi ee maaha wa fii cagsihi kasra iyo taastii u jeeday ma waa qaybta hore wa jamaca waa ururiyey alxaafidu xaafidkii salaaxuddiin alcalaa-iyu salaaxuddiin waa laqabkiisii alcalaa-ina waa nisbo khaliil baa magaciisa kolley laydhaah waa nin aada u mashhuura xaafidnaha faqiih muxadis oo kolley kutubtiisu kutub qiimole ay tahay waana qarnigii sideedaad raggiisii uun xafnu xajar dabaqadii sheekhadiisa uun kolley dee yaanu haddaanu laba kulmin isagoonu soo gaadhina laakiin waa raggaa kuba dhowaawn ayaa waa ururiye min almuta-akhiriina raggii dambe kaba mid ah salaaxuddiin buu ujeedaa mutaqadimiintii maha mutaakhiriintii oo dee waxa weeyaan waa qarnigii sideedaad qaybihiisii hore waa raggii xufaadii waqtigaasi mujalladan mujalad kabiiran weyn fii macrifati man dad garashadood iyo macrifadoodara waa wariyey ama shaksiga lafsiga man dee macna lafsiaana waa mufrad xagga macnahana waa ka jamac markaa waxa banaan iyadoo marka damiir loo celinayo lafsiga la ilaaliyo ifraad ahaan loogu celiyo in macnaha la dhowro oo markaa jamac ahaan loogu celiya labadaba qur-aankana labadaba way dhaceenba kolkolba ay meel keliya labada kuwada kulmaan fii macrifati man rawaa can abiihi can jaddi bal cidda iyagu warisay aabahood wax ka warisay sanadkan maxaa kaloo raacsan can jaddi bal damiirkaa marjiciisu ama ha noqdo raawiga hore ama aabbaha dambe haba laabmaya isaguna awowgii kaba wariyey kaas baa ciddaas ayuu ku uriyey bal kuwaa macrifadoodii oo macnaha waxa weeye waa kitaab weynba taraajimtii jirtay kutubta ayuu ee saas ahayd buu soo ururiyey riwaayaadkoodii ay lahaayeenna dee ma dhammaynayo markaa riwaayaadkeedii amsila ayuu kalaba imanaya ama xadiis iyagu dariiqaa laguba warinayey waxaa kaloo uu caddeeyey bal markaa marjaca damiirka siduu sheekuba odhan doono bal markaa mujalad weyne laakiin kol lamaha waa kan magaciisana xagga hoosuu kuba sheegay alwafy lmucallam fii man rawaa can abihi can jaddi can nabiyi sala allahu calayhi wasalam laakiin waxaan filaya kitaabka inaan lahayn waqasamahu waqasamahu wuu qaybiyey buu yihi aqsaaman qaybo ayuu ka dhigay fa minhu nooca waxaa ka mid a maa yacuudu wuxuu laabmaya adamiiru damiirku fii qowlihi can jaddihi ku jira cala araawi raawigi uu laabmayo wa minhu waxaa ka mid a maa yacuudu wuxuu laabmayo adamiiru damiirka fiihi ay calaa jaddihi ku sugan ama can jaddihi kuba sugan calaa abihi aabihi uu laabmayo wa bayana dalika waanu caddeeyey arrinkaas oo amhilu ku caddeeyey waxaqaqahu waanu taxqiijiyo waa sugo waa dabdiyey wakharaja wuu soo saaray fii kulli tarjamatin sanad kastoo taa kulansatay ama can abihi can jaddi ay kuba sugan yihiin meesha kusoo naqliyeyna wuxuu soo saaray xadiisan xadiis min marwiyi wixii uu warinayay kaba mid ah dee waa kolley kitaab uu dabdiyo nin xaafiday oo aada ugaba shaqeeyey marka wuxuu leeyahay markuu anwaacdii iyo qolooyinkii soo wada dhigtay sida bahs ibn xakiim can abihi can jaddih camr bn shucayb can abihi can jaddihi dalxat bnu musarif can abihi can jaddihi anwaacdii caynkaas ahayd ayaa wuu kala saarsaarayo waayo bal can abihi marka la yidhaha raawigiiba u laabmayo haddaan idhaha can camr bni shucayb can abihi ee waa abihi shucayb oo taasi ishkaaliye ma laha laakiin can jaddihi damiirkan ku jira ayuu wuxuu leeyahay sheekhu kala saaray oo kala dabdiyayo waayo taraajimta qaarkood marka la yidhaha can jaddihi iyo can abihi damiirkan ku jira wax keliya u wada laabmayaan oo raawiga horey u laabmayaan sida can bahzi bnu xakiim can abihi can jaddihi can abihina waa bahzi awow aabihii can jaddihina waa bahzi awowgii un oo waxa weeyaanba bahzi bnu xakiim ibni mucaawiyat ibni xayda mucaawiyat ibnu xaydahaas baana saxaabi ahaa markaa damiirkii wax kaliya labadii damiir meel keliya u wada laabmeen bahzi unbaad odhanaysaa can bahzi bn isaguna sunanta waa ku sugan yahay bal bukhaari kitaabu dahaaro meel ayuu xadiidkiisan allahu xaqan yustaxyaa minhu dib taas buu dee shaahid ahaan soo qaataa tacliiqiya marka muxuu yihi can abiihi waa can bahzi bni xakiim can abiihi aabihi bahz can jaddihi waa bahz awowgii taas bay noqon labadii dameer meel bay wada laabeen waxaa jira kuwa qaarkoodna way ka duwan yihiinoo can abihi isaga kolley wuxuu u laabmayaa raawiye laakiin can jaddihi damiirkani aabbuhu u laabmaya aabbaha waa can camr bni shucayb can abihi can jaddihi ama camr bni shucayb can abihi can jaddihi can abihi marka la yidhaho waa shucayb oo waa camr aabihi laakiin can jaddihi marka la yidhaaho waa can jaddi shucayb maha can jaddi camrin ee waa can jaddi shucaybo waayo shucaybkani waa camr bni shucayb ibni moxamed ibni cabdillahi bni camr bni alcaas weeye waayo haddii aan damiirkan can jaddihi ku jira a camar loo celiyo maxamed baa meeshii soo gelayo awowgii ahaa dee shucayo waa nin taabici o xadiiska mursal baa noqonaya barkoodna waa siay tarjamadan ku celeeyaan laakiin marka la yidhaha can jaddihi waa shucayb awowgii waa saxaabiga cabdillahi bni camrin markaa waa arrin dee kolley idaax raggaas ugaba baahnayd xufaad ahayd oo idaaxiyeen walow kutubta aynaanay laakiin barhkood dee ay jiraan wax imaka matbuuca noocyadii ay kuwan ku khaas yeeleen oo ah damiirkii baa kolna u laabmaya can abihi maaha damiirkaasi isma bedelayo ee waa damiirka can jaddihi ku jira kolna raawigu u laabmaya kolna aabbaha naftiisa ayuu u laabmayaayo markaa marjaca damiirkaa kala duwan oo ay tay in la kala dabdiyo umuurahaasuu cadeeyey buu leeyahy welibana wuxuu ku daray inuu markuu sanad kasta saa ugaba hadlay ama tarjamo kasta xadiis dariiqaa lagu warinaya uu soo naqliyo sanadkiisu maalin kulle qaaliban kusoo naqlinayo wuxuu ihi xaafid ibnu xajar raximah llahu tacaala waqad lakhastu waan talkhiisiyey kitaabahu kitaabkiisa almadkuura kitaabkaa sheekh uu lahaa ee salaaxudiin alcalaa-i uu lahaa ayaan soo khulaaseeyo ujeedadu wixii xashwiye ziyaado lagu tirinayay ayaan ka saaray intii khulaasadiisii ahayd baan kitaab kale aan kuba sheegay besay caadadiisna ahayd weeye hadduu kitaab looga horeeyo uu qabto kolley faa-iide aan kitaabkii kusugnayn buu la yimaadaa ee wuxuu yihi markaa wazidtu waa ziyaadiyey calayhi isaga korkii taraajima taraajim kasiiratan badan jiddan aada iyo aad oo ujeedadu sheekhu kitaab weyn buu qoray taraajimtii ay ahayd can abihi can jaddihina waa kusoo ururiye laakiin waxyaalo dhaafay baa jiray intan horta kiisii habeeyoon khulaaseeyoon talkhiisiyey ayaan wixii taraajim ahaaye ay ku sugnayd can abihi can jaddihi aanu calaa udiin ma salaaxudiin aanu sheegin calaa-i aanu sheegin ayaan kusoo kordhiyey weliba waa taraajim badan buuli taas baan kusoo kordhiyey laakiin kii xaafidna bal wuxuu leeyahay calamulwashi ikhtisaar kitaab ilwashi lmucalam buu kuga magacaabay isna wax yar unbaa laga hayaa nin isagu uu tilmiidkiisa ahaa oo xaafid ibnu xajar talaamidiisii kamid ah qaasim ibnu qudl buuqa la idhaaho ayaa kitaabu isagu leeyahy oo dee markaas noocan ah ayaa adigu iyo horta bal waxyaalaha lahaye kaba mid ama la madbaceeye wa aktaru maa haddaba ka ka ugu badan waqaca dhacay fiihi noocan fiigiise waa can abihi cajadi taas oo kale waa maa kay isaga tasalsalad ay tasalsushay israac raacday oo fiihi isaga fiigiisa ma noocan alriwaayatu warintu can ilaabaai aabbayaal lagaba wariyaa biarbacata cashara aban afar iyo toban aba oo wuxuu leeyahay dee can abihi can jaddi hun baaban aragnaayo waaba saddex ruuxun oo raawiga iyo aabbaha iyo awowga ama awowgaasi isaga awowgii ha noqda ama aabihii awowgii haba noqda sida tan dambe aan sheegnay ama labadii tarjamad misaal ahaan usoo qaadane ayaan aragnaaye kolkol bay intaa in ka badani israacaan marka culimadu markay tatabucaadkii guud ahaan ay baadheen dad isdhaldhalay oo wax kala warinaya intii uguday arkeen waa afar iyo toban isdhalay oo sanad keliya ku wada sugan afar iyo toban isdhalo mid kastaaba uu leeyahay can abi can abi taa uu leeyahay oo ugu dambayn malaa cali bnu abi aalib ku dambaynayo aalkaasay haayeen oo iyaga kuba sugan oo waxyaalihii laguba wariyay kolley afartan iyo xig ayaa laguba wariyay dariiqaas ku sugan dee axaadiista qaar in badan oo kaba mida intooda yar xooga leh riwaayaat kaley leeyihiin ay kaba mid tahay laysa alkhabaru kalmucaayana bal xadiidkaas oo kale warku inaanu lamid ahayn waxaad arkaysa disha aada adigu aragtay baa disha saartay bal taasaa u badan buu leeyaho heer ay gaadheen aabbayaashu ilaa afar iyo toban aabbo wax kala warinaya taas ayana bal aada arki doontaan sanadka aad ku arki doontaan insha allahu tacaala wain ishtaraka bal halkaa waxaan kaga baxaynaa nooca riwaayatulakabir can ilasaakir iyo qaybihii hoos imanayay iyo fawaaida iyo bal cagsigiisu isagu dee kasru iyo taasi uma baahnaa amsila iyo idaaxino waa dariiqa caadiga ahaaye waa kaa jaadada masruukada kaba cabireen wain ishtaraka hadday wadaagsadaan isnaani laba shaksi can shaykhin waa can markaa dee sheekh ay waxwarintii waa can iriwaayati can shaykhin wey warin ay wax ka wada wariyaan sheekh ay wadaagsadaan oo mawtu axadimaa midkood geeriday calal aakhari ka kale uu ka horeeyo dee ay kala hor dhintaan oo weliba muddo dheerna ay udhaxayso geeridoodii dee hadday sanado iyo waxoogaa dee intan caadiga ay udhaxayso kolley waxba miise sidaasa ma lahae fahuwa saabiqu waxa weeye markaa noocaas ama riwaayada caynkaas ee laba raawi oo sheekh ka wada warinaya haddana muddo dheer geeridoodii ay udhaxaynayso asaabiqu wallaaxiqu waa nooca lagu magacaabo asaabiq wallaaxiq waa nooc keliya way wada socdaan waa kii horeeyo dee marka la eego ka mutaqadimka ayaa saabiqi noqon iyo kii laaxiqa kaa haleelayay oo waa kan ka dambeeye marka dambe isagu dhintay dee casharaadka sina ama dee boqol dee ay udhaxeeyeen ba kolkol boqol sanadood wax kaba badan geeridoodii oo laaxiquna waa ka dambe o marka la eego ka hore la eegana jaanibkaan eegna saabiq buu noqon kadamba markaan eegnay geeridiisu dambaysa laaxiqon waxaana laysku yidhaahaa asaabiqa walaaxiqu bal faa'iidada taa kuga suganaya amsiladana ee sharaxa ay noogu imantana waa matnigii wain ishtaraka hadday wadaagsadaan isnaani can sheekh waari wax laga wariyo sheekh keliya ayay hadda markaa wadaagsigu ma aha inay mar ku wada kulmeenay isa soo gaadheen oy meel ka wada wariyeen ee macnaa waxay ku kulmayaan un inay ninkan la wada kulmeen ay wax ka wada wariyeen haalibanna dadka caynkan ay noo soo wadaan ninka hore markuu ka warinayay ka dambe maba jirin oo nin jirayba maahayn ka dambe waktigaas maba jirine waxa weeyaan isagana siday kusoo dhici arrintu ku dhacayso ee ay ku imanayso ku suurtagelaysa sheekha ay noo sheegayo kama hordegayna oo dee kama sii de hadal kalama sii hordhacayne waxa weeyaan un ishtiraagani maaha sida ishtiraagani makaan halkan ku kulanay ee labadii ruux ay majlis ku kulmeen ama ay sarkeene macnaa waa warinta kana waa ka wariyey un kana uu ka wariyey waqtiyadii kala wariyeen waqtiyo aada u kala fogeyd ay ku kala wariyeen bal markaa taas wataqadama uu horeeyo oo mawtu axadima midkood geeriday cala alaakhari kii kale geeridiisa ee ka horeysa weliba muddo dheer fahuwa saabiqu walaaxiqu markaa sheekhu wuxuu yihi waa aktaru maa kii ka ugu badan waa xagga muddada waqafnaa aan daalacanay aragnay isku taagnay caleyhi isaga korkii min dalika kaa noocan imakaan hayno kamida waxa weeye maa bayna araawiyeyni waa kay tahay labada raawi dhexdood ee fiihi noocan isagu dee noocan wadaagsaday saaqabiqan iyo laaxiqan ku wada sugan fi lwafaati xagga geerida mi-atun wakhamsuuna sana boqol iyo konton sanadood ay udhexaysa wey oo macnaa dad badan baa jiro oo dee intay saas oo kale kana uu ka wariyey sheekh mid la ka kalena sheekha naftiisii uu ka wariyey haddana geeridoodu ay aada u kala horeysay oo laba qarni oo dee kala duwanba kalaba dhintay laakiin wuxuu leeyahay bal xagga muddo ahaan muddadii ugu dheeraydaynu aanu aragnay ee xagga ruwaadana lagu hayo waa kay laba raawi oo sheekh keliya wada ark la wada kulmay bal wax ka wada wariyey haddana geeridooda boqol iyo konton ay udhexaysay mithaalkuna waa kan wadalika kaasna waxa weeye arrinku ana alxaafida asilafiya xaafidkaa silafi siinta way kasirsantahe salafi ma aha waa imaam aada u mashhuur oo axmed ibnu moxamed ibnu axmed la yidhaaho axmed ibnu moxamed ibnu axmed abudaahir bay kunyadiisu tahay silafina waxaabay dhahaan waa nisbatun ilaa silafa oo macnuhu waxa weeyaanuun amba barhkood waxaabay yidhahaan dee mala awowyadii nin kamid oo kan loo nisbeeye ayaa dibnihiisa miday ama faruur lahaayo dilaacsanaydoo macnuhu waaba salaatu shifaah ama barhkood waxaaba yidhaah waa kaliidu shafa oo lafdica markaa carabiya maaha eh waxa weya asalkuna waa dee tacriibkiiyo silaba ayuu abu ahaa malaa farisi ahaane silafa waa macnaa khaliidu shafa ama kaa salaatu shiyaah lahaa shifaah lahaa ayaa macnuhu yahay siintuna way kasrisan tahay waana imaam shan boqol iyo lix iyo toddobaatankii dhintay isagoo boqolka kor maray oo boqol dhaafay bal waktiyadaa uu dhintay isagoo boqol dhaafayna waa loo soo qastayay oo axaadiisa siunbuu u aqriyayay xaafidana uu ahaayoo rixladiisa ay sideed iyo toban sanadood ay daa'imtay sideed iyo toban sanadood buu ku jiray socod iyo cilmi ururin iyo culimada la kulankeeda iyo ururinteedoo dee markaasoo akaabira xufaadii wakti ahaa ama dadkii loo rixlaynaya aha iskandariya ayuu deganaayo onu masjidkiisana kaa bixi jirin isagaa laga soo naqriyey minaarada iskade iskandariya ay mashhuurka ku ahayd ee beryaha hore la dhisay ama quruun hore la dhisay oo aadna mashhuur ay uguba ahayd ayuu lahaa minaarada lixdan sanadood daaqadaas uman ka arkay malaa masjidkiisa daaqadiisii un malaa dabadood ma joogsan iyo halkaa daaqada unbaaban ka arkay minaarada waa muddo dheer aada iyo aada u dheer markaa nin xaafido kolley aada u mashhuura weyo aada loo yaqaan kolley arrimihiisa la yaab kale bal himadoodu halkay ahayd iyo raqbada cilmigu say u ahaayeen iyo dhib kastoo xaggaa ku gaadha say u fudaydsanayeen waqtiyadaa uu rixlada ku jiray isagoo isbahaan ama isfahaan kaba yimi muddo dheerna soo socday oo malaa wixii uu fuushana hadduu wax baxeen finan iyo dhulaxye iyo ay kaba soo baxeen oo waa markuubkii dee aan wax ka xigaa aanu jirin oo ayaa wuxuu kusoo soo jeedayna baqdaad iyo naho xagga riwaayada aada dee adigu dabeece xun ba ahaa se dee riwaayada wuxuu markii isagoo dhibaatada oo raydhatidiyo basatistaweyn u odhan waxay de arrintooda islaahay bero beriba marka tagto ninku ama haddaad silahaa ayaama kaba maqdo ama yar joog uu dhintaabood riwaayadiisii weydaayo isagiibu u qaso waa u sheegay markii ayuu u sheegay oo u galay yihi markaas dee kolleyna waana ogaya axaadiistiisa wariye ninkan waa xaafid caalim ah laakiin ninkan u tegaya nin muslido dee isnaad dheer leh ayaa ku yihi ayuu de weydiisa iqra buu yihi ninkii ma fadhiisan karayo intuu yar dee dhinacu yar jiqilaystay ayuu aqriyay sheekuna kalley dabeeco adagna wa ahaa markaasuu yihi absir dalkalba bal aygana hagaansada fadhiyo weeyaanoo cilmi doodayo markaasu dee si u fadhiyo absir dalkalba adigu markaasuu sheekhina tii kaba xumaaday ooy u sheegtay dhibaatada haysatay inaanu fadhiisanba karahayn macnaa waxa weeyaan waa xaggii xirsigii isagoo dhibaatada qaba ayuanu meel kale ku baydhina horta isagiibuu toos uguba tegay isagoo wixii uu ka aqrisan karayay ama bal markaa ka maqli karayay axaadiistii uu warinayay ahayd oo macnaa waa tasaahul la-aantoodiiyo raqbadoodii cilmi iyo say dee markaa ay ugu degdegayeen iyagoo waktigooda ilaashanaya waktigooda u dhowrayeen bal haddaba xaafidkaas samica minhu waxa ka maqlay wax abu caliyin albardaniyu sheekh xaafida isna oo abu caliyin albardaniyu la yidhaah laakiin suu ga maqlay waa axadu mashaayikhihi xadiisan buu ka maqlay maaha inuu cilmi kaba akristay waa xaafid waana sheekhiisiiba laakiin waa min baabi riwaayat alakaabir can alasaakirti imaka aan soo haynayo xadiidtee isagu uu wariyinayay abu daahir asilafi aan abu calina agtiisa kuma sugnayn sheekhiisii haba ahada markaasna waa inan yar abu daahiro dee isaga sheekhiisa xagga cilmi ahaan iyo da ahaan iyo si kastaba ugaba horeeye ayuu ka maqlay welibana maqalun kumudayne wa rawaahu canhu uu ka wariyey tilmiidkiisiibuu kaba wariyey wamaata waanu dhintay calaa ra'si khamsimia shantii boqol ee hijrada madaxeedii ama afar boqol iyo sideed iyo konton adigu sagaashankii ayay dhimashadiisi adigu bal shantii boqol madaxeedii buu dhintay waa abu cali waktigaasna abu daahir waa waktiyadii rixladiisu ay dhamaatay un bee dee nin yar buu haayo waa tan aan leenahayba walow uu boqol dhaafay shan boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijradu dhinto markii sheekhiisu dhintay bal haddii la yidhaha shantii boqol buu dhintay nin lix iyo toddobaatan sanaod buu ka geeri dambeeyey markaas haddii in la yidhaha afar boqol iyo sideed iyo sagaashankii baaba abu cali ahaana waaba sideed iyo toddobaatan sanadood ayuu dib usii noolaa markaa abu daahir waayo uu yaraa markaan